waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali iyadoo soomaaliya ay ka bilowdeen roobabka guga ayaa waxaa khasaare ballaaran uu ku dhacay magaalada qardhe ee gobolka karkaar khadka telefoonka ee magaalada garoowe waxaa ku sugan agaasimaha guud ee xiriirka jaaliyadaha puntland cumar shire ayaa khadka telefoonka ee magaalada garoowe igu jira laftigiisuna ka soo jeeda magaalada qardho ee gobolka karkaar bal haddaad iiga waranto marka ugu horeysa khasaaraha guud ee ka dhashay daadadka waxyeeleeyey magaalada qardho xasan waa mahadsan tahay khasaaraha ugu weyn de waa naf waxaa ku dhintay faamila xataa israacay saddex ciyaala oo walaalo ah iyo afar qof oo kale iyo halkaa intaa dhimashadaas waa la xaqiijiyey weli dooxooyinka bi-i baa jiifa oo dadkii reer miyiga ahaa ama meelaha dooxooyinka deganaa oo biyaha xooluhu ka qaadeen waxaa laga yaaba dee aada isuma soo riboor garayn in dad weli maqan yahay baa la rumaysan yahay intaa naftalaa ugu daran oo dadkaa ku dhintay welina waa ragnayaa madaxweynihii baa aaday iyo guddi badan oo gurmadka sameeyey oo si loo qiimeeyo khasaaraha intuu leegyahay waxaa jira khasaaro kale oo xoolihii noolaa oo xoolo badan oo roobab kula tageen kuwa magaalooyinka joogay kuwa miyiga areeraha magaalada joogay oo biyahan maaha roob soo da-ay keliya waa daadad ka soo da-ay roobab meelo kale ka soo da-ay waa biyo iska guuraya oo soconayo qardho saogtale afar dul bay leedahay oo biyo ka yimaadaan laba kamida ayaa biyo ka yimaadaan labada kalena u socdaan marka biyahaasu gawaari bay qaadeen waxaad garanaysaa xoogooda gawaari forwil darayfa ayay dusha gaari kaloo forwil darayfa ka saareen biyahaasu dhirtay saareen cumarow xilligan arrintan u dhacday waxay ku soo aaday xilli magaalada qardho loo soo xagaagbaxo oo dadkii deganaan jiray dad ka badan ay joogeen ha waxaa la galay xilligii loo soo xagaagbaxayey waayo eerli bayna soo xagaagbaxeen dadku inkastoo hadda gugii da-ayo waayo iskuuladii baa xiran oo hawlihii badnaa baa xiran magaalooyinka waaweyn cudurkan oo coronaviruska faafaya la-ajligiis ayaa dadku markii horeba ayan waxba iskuulle iyo business badan ku mashquulsanayn marka dadku sida halkaa waasac ahaan ayay xanuunkaa dartiis loo soo yaacay la soo degay marka aad bay waxay ahayd magaalada overcrowded oo aad baa loo soo degay waxaa kaloo xasan jirta xilliga xagaabaxa baddu way xiran tahay doonyo iyo maraakiib badan oo timaadaa ma jiraan marka raashinkii loogu talagalay iyo agabkii loogu talagalay in la cuno muddada xagaaga ah ayaa dalka yimaada marka dadkii wixii qardha loogu talagalay ayaa nin walba reer walba guryaha ama bakhaarada yiin bakhaaradii oo dhan way jabsadeen guryihii cuntadii waa la tageen hadda waxyaalaha ugu daran dadka jooga dadka hoy la-aanta waxaa kasii weyn cunto la-aanta cuntadiiba aada u yaraanaysa waayo dadka reer kasta oo faamile cuntadii waa ka qoyday ama roobkii baa la tegay marka aada bay karaawdid umada magaalada u tahay waa gartay marka hadda waxaad sheegtay in madaxweynuhu tegi doono maxaa gargaara oo puntland gudaheeda ama meelo kale oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka dhibaatada soo gaartay
madaxweynuhu ma tegi doonee waa tegi wuu joogaa xalay qardha iyuu seexday shalay subaxba aroortiiba wuu baxay halkaasuu tegey aasaskiibuu ka qayb galay faamiladii wuxuu tegey goobihii khasaaruhu gaaray lugtiisuu suuqa ku dhex maray meel kasta guri guriguu tegey meelaha khasaarooyinka waaweyn dadkii wuu la kulmay isagoo halkaa maxaan ku ihahdaa adduunyada u baahiyey oo u abiil garaynaya wixii laga qaban karo tan kaloo xasan oo jirtaa waxay tahay haddii gargaar yimaado xataa cirka ah garoonkii waa biyaa la tegay isaga ruuxadiisu diyaaraduhu aada bay adagin kama degi karaan maxaan ku idhaahdaaye adduunkii oo kala xiran oo dhanka dawooyinka cudurro badan baa biyahan ka dilaaca biyo wasakha weeye dad badan baa biy dhexgalay marka si waxaa xaalad adag baa lagu jiray xanuunkan fidaya dhibkiis ahayd marka waxaad moodaa dhibaatadu inay laba jibaaran ay hadda tahay marka caalamkii iyo dadkii shacabka iyo ummadii golayaasha wasiirada golayaal xildhibaano ganacsato culimo kulli dadkii meesha la yimi oo dhan guddi ilaa dhowr iyo labaatana ayuu saaray oo maaragtay si guddiyadaasu guddi hoosaado isugu qaybiyaan qayb xagga caafimaadka qayb xagga cuntooyinka qayb khasaaraha qiimaysa qayb wadooyinkii tan usii daran oo kale waxa weeye oo horeyna aanu dhib u qabnay roobabkii hadda sanadkii hore iyo kii ka horeeyey kulli waxay noo keeneen khasaarooyin wadooyinkii ay jarayaan marka biriijyaa go-ay wadooyin badan dhulku sibuu u dheregsanaa marka baabuurta madnaa wadanka waa xuusta waa hal wado marka khasaarihiibaa aada iyo aada iyo aada iyo aada usii kordhaya oo shalay wixii ugu weynaa oo xataa markii madaxweynu galay laga baksanaa wareeg buu galay waa laamiyadii inay go-aan oo ruqaan waa gartay cumarow waxaa jira warar soo baxayoo sheegaya in khasaaraha ugu badan uu ka dhashay maadaama magaalada meel biyuhu caadiyan mari jireen guryo iyo dhismayaal waaweyn laga dhisay maxaa ka jira arrintaa aada bay u jiraan labaatan sano ka hor ayaa roob kan ka yar laakiin biyaha saa u celiyey ay ka dhacday marka waxaa jiray waxyaalihii dowlad la-aantu keenaan intii aan dowladda puntland la dhisin oo system iman ayaa dadku waxay ku habsadeen oo qabsadeen magaalada qardho haddaan sawirkaas iyo labay u qaybsamay xaafado shacabku degan yahay iyo xaafada guryaha xakuumadda iyo dowladdu ka dhismay inta dhexana biyaha mari jiray oo beer bay marna noqon jirtay xilliga roobku go-o biyuhu qoyaan dhir baa ka bixi jiray waxla jiray dooxo waxay ahayd tog dhan oo biyuhu maraan dee xukuumad la-aantii markii dowladdii soomaaliya centralka ay burburtay oo aan cid cid maqlaysa jirin ayaa dad badan waxay ku habsadeen dhulkii ayay qabsadeen maxaan ku idhaahdaaye oo waxay ka dhisteen ganacsiyo waaweyn bakhaaro hubeello guryo degaana waa biyaha dhulka hadda celiyey horeyna u dhacday dhowr jeer biyaha oo inta ka yar marka nin cali xawaar la oran jiray ayaa hadda ka hor muddo labaatan sano ka hor kelmad uu yiri ayaa cajiib ahayd oo uu joornaal kusoo qoray oo wuxuu yiri biyihii ayaa dib u qabsaday dhulkii lagaga habsaday micnaha dhulkii biyuhu lahaayeenoo mari jireen ayay dib usoo qabsadeen marka biyihii markay soo celiyeen biyihii magaaladii sidii dham ayay dib ugu noqdeen marka waxyaalaha aada maxdinta u lahaa waxaa kamid a hooyo saddexdeedii caruur ahaa goortii gurigii biyihii kusoo noqdeen oo gurigii buuxsanay waxay tiri ilmaha kala baxo kala car ilmihii u horeeyey ayaa biyihii dhibsadeen markii biyihii ka xoogeen oo ka dhibsadeen ayay labadii kale gurigii kula noqotay gurigii ilaa biyaha kasoo buuxsamay labadii kalena gurigiibaa ku dumay waa waxyaalaha aada aada arkayso khasaarada ay keenayaan marka taana waxaan u malaynayaa guddiyada iyo barnaamijyada dowladda hoose in ay la banayn doono dhulka ama dadka hadhow ha loo khasaaro celiyo wax ha loo celiyo dee bisinise waaweyn iyo dhul waaweyn baa ka dhisan laakiin haddaan dhulkaa la banayn sida cimilada climate changeka adduunka ka jira roobabku aada ayay hadda u bateen marka roobabka hadday bateen roobabkanu haddeer waxa weeye waxa laga yaabaa kuwa ka daran ama sanadaa dambe inay yimaadaan marka in la baneeyo iyo in qardha dhinac kale looga guuro oo sidii xubeera laga soo guuray darigii hore ee baran toddobaatan iyo labadii loo degay baran waa magaalo cusub magaalo xubeera la yidhaha laga soo guuray daada darteed laskoray xilligaasa laga guuray toddobaatan iyo labadii marka ama qardha cusub baa dhismaysa ama dadkii ayaa yeeli doona in dhulkaa la furo biyaha loo furo qurba joogta ee kasoo jeeda ama reer puntland keliya la hadli maayo dadka soomaaliyeed agaasime guud oo qurba joogeed baan ahay aan puntland ku magacaabo laakiin meel kasta markaan tago waa la wada kulmaa qurba joogta waa aqaan waa dad generositya soomaalida dibadda joogta oo dhan gudihii aada baa ba looga dadaalayaa soomaaliya gobol aan laga dadaalayn oo haddeer wax laga ururinayn oo laga gurmanayn ma jiraan inkastaan diyaarada jirin laakiin qurbo joogta dibadda joogta ee soomaaliyeed ama afka soomaaliga ku hadasha waxaan ka codsanayaa oo u sheegayaa inay dhulkaas gargaar la soo gaaraan dabcan waa gargaar waan ogahay dadka dibadda jooga xilli xun ayay ku jiraan oo guryaha lagu xeraysan yahay oo shaqooyin hadda gacanta aan lagu hayn marka shaqooyinkii baa qaar ka burburay marka xaaladooda waa la socdaa laakiin waa xilligii sadaqada xasanow
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho